waad maasanta walaal waa ku dhowahay radio kismaayo magacayga waa maxamed xamuud bashiir waxaan ahay xogooyaha dowladda hoose degmada afmadow degmada afmadow sidaan wada ognahay waa degmada keliya ee jubbaland ee golo deegaan leh nasiib wanaag golaha deegaanka ee degmada laga hirgeliyey waxaa ugu suuragala mashaariicyo dhowr ah muddadii aanu jirnay waxaanu qabanay mashaariic horumarineed sida dhismayaal isbi laba isbi dhisma dhismayaal uu ka mid yahay isbitaal iyo laba iskuol iyo xaruntii dowladda hoose iyo xaruntii golaha deegaanka ay deganayeen ama ay ku shaqeynayeen ay ku shirayeen xarun boolis nalalka ku shaqeeya cadceedda oo degmadu aan ka hergelinay aduu mashaariic dhowr baan qabanay oon ka cusub arrinta aan hadda kuu sheegay waa tahay marka laga reebo mashaariicda aad noo sheegtay iminka bal ma jiraan mashaariicyo kale oo laga fuliyo degmada sida waddooyin laami ah hadda umahadsan tahay waxaa jira mash mashaariicyo aan hadda bilaabi rabno oo hoosheedu ay maxaa la jiray meel gebagebo marayaan waxaa ka mid ah waddo laami ah oo ay degmadu yeelan doonto eroboor caalami ah oo ay degmadu yeelan doonto sidoo kale waxaa ka mid ah buundo isku xiri doonto xaafadaha degmada oo ay ay lagta lagta lagta dheer ee lagdheera ay kala kala goyso waxaa ka mid ah isbitaal guud oo oo maxaa la jira refaral ah waxaa ka mid ah jaamacad walaalow mashaariicdaasi hadda ayay maxaa la jira miiska saaran yihiin muddo ayaa laga soo shaqaynayay hadduu alla idmo waktiga dhowna waxaan rajeynayna inay noo bilowdaan sida ay u kala horumarayaanna waxaa kala dooranaya bulshada ayaa kala dooranaya maalmaha nagu soo aadan waxaan waxaan rabnaa inaan doorasho u qabano maxaa la dhihi jiray bulshada ku nool degmada afmadow oo ay ku kala doortaan shan mashruuc oon kuu sheegay shanta mashruuc oon kuu sheegay waaweyn kii ayaga ay u doortaan inuu soo horumaro ayaa ayaa soo horumarayaa siday ukala isku kala xigayaan ama usoo kala horumarayaan bay kala dooranayaan moogiya mashaariicdaas waa mashaariic diyaar ah dadweynaha ayaana maxaa la jiray qayb ka ah oo lacagta maxaa la jiray iyo qarashka ku baxayo diyaar laha inay la baxaan wixii kaga soo aado waxa kalena waxaan rajaynaynaa qoro maxaa la jiray b c g la dhaho oo nala joogto in ayagana ay naga kaabi doonto waalidmo waa tahay ma jiraan kaalmo aad ka hesheen hay-adaha samafalka iyo kuwa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed aad ba umahadsan tahay mashruuca markii la fulinayo dhaqaalaha ku baxayo wuxuu ka yimaadaa dhinacyo kala duwan mashaariicda hore aan kuu sheegay kuu horumariyey ee hadda aan hirgelina mashaariicdii fulay ah dhaqaalaha ugu badan waxay ka imaanayeen hay-adaha deeqbixiyaasha ah iyo maxaa la jiray dowladda jubbaland ayaa ayaa runtii naga kabayey laakiin mashaariicdan hadda aynu rabno inaan bilowno waxay noqon doontaa mashaariic ay iska kaashadaan hay-adda tala wadaag ama b c g iyo bulshada reer afmadow ayaa maxaa la jiray yaa iska kaashan doona percentage ama maxaa la jiray nasaamiga qarashka qayb ay bulshadu bixin doontaa qaybna waxaad bixin doontaa maxaa la jiray qolada b c g baa naga bixin doontaa sida ay noo sheegeen laakiin mar walba doorka dowladda waa wax loo baahan yahay wasaaradaha ku shaqaala arrimaha horumarinta waxa weeyaan waan u baahannahay inay nagala qayb qaataan barnaamijyada horumarineed ean degmada ka wadno wax hadda maxaa la jiray naga soo gaaray mal laakiin waan ku tashanahayna hadduu alla idmo in ayaguna maxaa la jiray ay qaybtooda qaadan doonaan waxaan kaloo maxaa la jiray iyadana aan kugu dari karaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waa naga waxaa naga soo gaaraa deeqo aan runtii ku filneyn baahida degmada ka jirto laakiin ayaguna waa mahadsan yihiin laakiin waxaan maxaa la jiray ayaguna sidoo kale aan ka codsan lahayn inay soo kordhiyaan deeqaha ay degmada maxaa la jiray soo gaarsiiyaan waayo degmadani shan sano oo isku xigto abaar ah iyo fatahaada ilena ayaa isaga dambeeyay marka dadka aad bay maxaa la jiray macluul ay u dareemayaan waxaan marka codsanaynaa sidoo kale wixii deeq gargaar ah oo dadkani ay u baahan yihiin in lala soo gaaro adal waa tahay dhanka maamulka degmada markaan eegno ka maamul ahaan wacyigelin uma sameysaan bulshada ku dhaqan degmada afmadow walaal wacyigelin waan u sameynaa oo kala duwan hadday noqon lahayd dhanka horumarka hadday noqon lahayd dhanka caafimaadka waxbarashada wacyigelin waan u sameynaa bulshadana waxay waxay waxaa ka go-an inay wax qabsadaan sidaan wada ognahay muddo hadda lix bilood toddoba bilood laga joogo bulshada reer asmida isku duuban ayaa ereborgeed qaatay saddex kilomitr dherarkiisa uu yahay balaciisana hal kilomitr ereborkaasi xoogii bulshada ayaa lagu ayaan maxaa la jira ku qabsanay waano uu noo banaan yahay hadda waxaan un sugaynaa dhamaystir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdibarre iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaamna way dhagax dhigeen bulshadu waxaad waxaa ka muuqdaa maxaa la dhihi jiray hami iyo hanfog bay leeyihiin waxayna rabaan insha allahu wixii ay qabsan karaan inay iyagu qabsadaan in wax lala qabtana maxaa la dhihi jiray way mudan yihiin waa tahay ugu dambeyntii fariintaada u dambeysa
waxaan ugu baaqayaa bulshada reer afmadow qurba joogta ah iyo kuwa ilaahay uu maxaa la jiray wax siiyey inay dadkooda iyagana maxaa la jiray howlaha hadda aan ka dhawaajiyay ee u horeeyo garoonka iyo wadada iyo buundada iyo mashaariic kasta ee la fulinayo iyagana inay qayb ka qaataan qurba joogta deegaankiina waxaan leeyahay dib ugu soo noqda maalgashada dadkiinuna wax la qabta dawladda kaalinteedana waan maxaa la jiray aad baan maxaa la jiray iyadana ugu baahan nahay raafidow way ka way ka waxaa la jiray way ka gudbeen hadda gargaar iyo iyo iyo mucaawino way maxaa la jiray waxay oo gudbayaan developmental maxaa lahay projects inay maxaa la jiray ay sameeyaan ama mashaariic horumarineed inay maxaa la jiray qabsadaan ayay oo gudbayaan waan bogaadinayaa bulshada reer afmadow waxaan leeyahay hal isku tashado gacmahooda jir bay wax ku gooyaan mashaariicda aanu maxaa la jiray hadda aan bilaabi rabnana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala inay guul noogu soo dhamaato waa tahay aad baad umahadsan tahay adaa mudan walaal